walaalow xanuunka saameyn badan oo wadanka kuleeya ku yeeshay dhibaato badanna dadka u geystay culeysyo badanna wuu la imaaday taasoo loo aaneynayo kaneecada iyo wasaqda wadanka kusoo badatay wadanka dadkii degan oo muwaadiniinta ay dhib badanna ugeystay dadka ajaanibtana culeys badanna u geystay marka culeyskiisu hade wax hadda lasoo koobi karo ama maxaa la dhihi jiray la cadeyn karo hal waxyar lagu koobi karo ma uu ahaan laakiin culeyskiisu wuu fara badan yahay aad saameyn badan ugu leeyahay wadanka marka muxuu yahay xanuunkani xanuunkani wuxuu yahay macnahaantiisa waa cudurka soomaalida ay u taqaanaa cagaarshowga ka dadka maxay dareemayaan bal haddaad dadka in yar faahfaahin ka siisid qofba nuucu qabanayaa marka horeeto qandho qandhow leeyahay qofku xoogaa yar uu la tabar yaraynayo oo xibnihiisa xitaa ay awoodi weynayaan int isagoon uu qaado cado markaa qaadibna iyaalkoodii kusoo laabanayaan kadib qofka uu qofaa cagaarto oo kalarka cagaarka ah xitaa noqdo qofaa guduuto isaga dhan oo sida dhiig oo kaleeto noqdo marka nuucyadaasoo dhan uu iskugu darsoon yahay cudurka muuqaal ahaantiisa sawir sawirkiisa guud intaasoo nuuc uu leeyahay dadka reer angola dad intee la-eg baa ka dhintay
dadka muwaadiniinta baraada kama xaqiijin karo inta ka dhimatay sababtoo ah waxaa taasu kale xaqiiji karaa waa dowladda dowladdana weli kama ina hadlinin waxay u tabar laadahay dadka hadba soo dhacayo oo xanuunka soo qabanayo maalinba maalinta ka dambeysa way xaaladu way kasii adkaanaysaa sidii horeeto marka kama taswiir kama bixin karo sawir dhaba maka makaan siin karo dhimashada intaay maraysa wadanka dadka soomaalida ah ee ilaa hadda aada is leedahay xanuunkan way u dhinteen maxaad maqlaysaa maxaa lagu sheegay dadka soomaalida ee cudurka u dhintay niow horta waxay u badan yihiin oo dhibka soomaalida oo saameeya dadka ku jira xaafadaha dukaamada ah oo xaafadaha dhexdooda dukaamada ganacsiga xaabeenkii iyo shaqshaqeeya dadkaasay u badan yihiin taasoo keenaysa xoogaa kaneecada iyo maxaa la jira daryeel la-aan wadanka markiisii hore ahaan jiray si labadii laba sano ka hor kaneecada la dagaalami jiray laakiin ayaa labadii sano u dambeeyday dib u dhac weyni laga dareemay wasaqdii oo inta wadanka kusoo badatay wadooyinka iska daadsan nadaafadii guud oon wax laga qaban karaa ayna jirinin roobab jiro marka awalba sanad walba xogaha sidaan oo kaleeto biliisa ugu horeydo kaneeco waxaa jirtay dadka inta badan dhibaateyn jirtay laakiin tan oo kale ma ayna dhici jirin marka soomaalida inta badan dadka hadda dhibaatadani soo gaartay waa dadka xaafadaha ku jiro oo xoogaa yar culeysyahaas badan dukaama xaafadadaa ay ku qabsadeen marka tiro ma og tahay ilaa hadda wax ma lagu sheegay tiro qof oo ama dadka soomaalida ah ma ka maqashay oo dhintay ama adig ma aragta cadadka tirada dadka soomaalida ah ee aan ilaa hadda hayo walaalow waxaan hayaa sideed qofood inay dhinteen yaa kuu sheegay sideedda qof sideedda qofood waxaa ii sheegay niman xogogaalu ah oo arrinkaas mar waliba ay dadka isbitaalada ku booqda maxaa la jiray meelaha duugitaanka dadka la aado oo arrimahaas inta soomaalida u xil saaran wallaahi cabsidu hadee wadanku saa-iday marba marka dambeyd way kasoo liidanaysaa baraada sababtoo ah hadda waxaa jirto qabuuro la yidhahda qabuuraha afar iyo tobnaad wadanka waa la xiray waxaa loo xiray inay buuxsameen marka maxay qabtaan dadkan soomaalida ee ku nool dalka angola niyahow qofba wuxunbuu qabtaay oo dad waxa iska jiro dad baagamudaa wadanka maxaa li jiray xogtiisii hore hayn jiray oo meelaha ka maqli jiray inta yimaaday kusoo ad waktigan xaaladda ay jirta la kulmay oon waxba haynin way joogaan dad xaafadaha ka shaqeeya oo dukaama xaafadeedyada le way jiraan dad goobo ganacsiyo yaryar oo sida internetyada iyo kobashinada lagu sameeyo kaleeto way jiraan kambaniyaal guud oo maxaa lai jiray dadku qofba kambaniyaal way leeyihiin marka soomaalida mashquuqooyin badan kukala mashquulsan yihiin